wadankiisa u shaqeeyashicibiyahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan walaalayaal aan wada jirinoy walaalayaal
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wada jir oo ah barnaamijkii ugu horreeyey ee ka hadlaya casirinta dalka waxaa qaybaha ugu horreeya ee barnaamijkan ku eegaynaa abaaraha ku dhuftay gobollada dalka soomaaliya waxaana qaybtan si gaara kaga hadlaynaa inteeda badan sida looga jawaabay abaaraha iyo gurmadka ilaa iminka la gaarsiiyey dadka ay abaaruhu ku habsadeen waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed in khasnada bangiga dhexe akoonka nambarkiisu yahay toddoba boqol iyo konton ay ku jirto lacag dhan siddeed boqol iyo saddex kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal oo ay iska leeyihiin guddiga gurmudka abaaraha oo ay ka doonan karaan waa ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre oo sheegaya in khasnada dowladda ay hadda ku jirto lacag gaaraysa siddeed boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah lacagtaas oo loogu talagalay gurmadka abaaraha waxyaabaa kale aannu idiin hayno waxaa ka mid a guddiga gurmadka abaaraha oo iyana sheegaya in lacag ka badan afar milyan oo doolarka maraykanka ah ay aruuriyeen intii lagu guda jiray gurmadka abaaraha dabcan guddiga wuxuu ku guulaystay inuu uruuriyo lacag badan oo gaaraysa ilaa in ka badan afar milyan oo doolar lacagtaasoo inteeda badan la gaarsiiyey dadkii baahnaa oo lagu talagalay waraysi ayaannu idiin haynaa sida ay guddigu lacagahaasi ku heleen iyo meelaha ay ku bixiyeen iyo ilaa hadda inta ay gacanta ku hayaan qaramada midoobey waxay dhankeedu sheegaysaa in shan iyo labaatan boqolkiiba dadkay abaaruhu ku habsadeen ay gaarsiiyeen gurmad Food assistance through cash transfers have reached more than 1.7 million people.
waraysi aannu la yeelnay ku-xigeenka xiriiryaha qaramada midoobe ee arrimaha bini'aadanimada fisanta lili ayaad barnaamijka ku maqli doontaan doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin gurmadka abaaraha xaaladda barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho iyo qaxootiga sansibaar waraysiyo aannu idinka henna ayaa sidoo kale barnaamijka kaga bagan doontaan waxaa soo jeedinaya anigoo cabdishakuur cali axmeda waxaa soo saaray maxamed nuur macallin qays cali shirana waa uu farsamaynayaa waa mar kale iyo wada jir wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy
ka qayb qaado gurmadka abaaraha gurbaday way gurbaday gurbaday dadkee dibiga waa ka gaabinay
waa tahay dhegaystayaal barnaamijka wada jir ayaannu guda galaynaaye ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre waxa uu sheegay in dowladdu ay qasnadeeda ku jirto lacag gaaraysa siddeed boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah oo ay raacdo saddex kun oo doolar ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in lacagtaasi dowladda soomaaliya ay ugu tala gashay in la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu ka habsadeen mudane xasan cali khayre waxa uu lagama marmaan ku tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay isku tashadaan islamarkaana laga maarmo gacan shisheeye ra-iisul wasaaraha oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan ku bilaabayaa horta inaan aada ugu mahad celiyo guddiga gurmadka qaran oo aan keliya horseed ka ahayn la dagaalanka abaaraha aafeeyey ummadda soomaaliyeed laakiin iftiin u ah isku filnaashada ay ummadda soomaaliyeed hiigsanayso guddigani wuxuu tusaale ka yahay haddii ummadda soomaaliyeed isku timaado inaan oo aan annagu isku tashanno inaan isu gurman karno dhibaatadana ka bixi karno sida aan hore u sheegay inta hooyo soomaaliyeed ee meel ku gaajoonayso inta wiil yar ama gabar yari ay meel ku dhibaatoonayso inta qof soomaaliyeed uun iyo haraad u dhimanayo kulligeen waxaan ugu waajiba in arrinka abaaruhu uu ahaado arrinka ugu horeeya oo aan siina ahmiyadda koowaad hore ayaan u sheegay xukuumaddeedu maalin walba oo ay isugu timaado shirka golaha wasiirada khamiis walba waa ka hadalnaa arrimaha abaaraha waa isxusuusinaa dhibaatada ku habsatay ummadda soomaaliyeed waxaan marka hore u mahad celinayaa jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool meel walba oo runtii maalintii aan la hadalnay anigii sheekh nuur baaruus intii ka dambaysay sida shiikhuu idiin sheegay toban jibbaaray taakulayntoodii waxaa kaloo u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed magaalo walba ay dunida ka joogaan oo u istaagay inay dadkooda u soo gurmadaan waxaan mar labaad ku celinayaa sida aan hore u sheegay oon shacabka soomaaliyeedna ku boorinayaa in aan caawinaad laga sugayn cid kale waxaan aaminsanahay malaayiin doolar oo aan ka sugno dalka dibaddiisa waxaa ka qiimo badan dhowrka milyan oo dadka soomaaliyeed jeebabkooda laga soo bixiyay inuu ummadda soomaaliyeed iyadu ay isu gurmato waxay ka mid tahay qarannimada ummadda soomaaliyeed in ummadda soomaaliyeed ay xanuunkeeda isu dareentay iyadu waxay ka mid tahay dibadhiska qaranka in annagu aan dadkeenna oonka iyo haraadka uga gurmano iyada lafteedu waa hami iyo yididiilo cusub oo soo jeedinaysa inuu bilowday dariiqii aan uga bixi lahayn dhibka waxaa maalin dhawood iigu yimid xafiiskayga xildhibaanada ka tirsan guddiga kormeera arrimaha abaaraha waxay iigu yimaadeen inay la xisaabtamaan xukuumaddeyda oy weydiiyaan su-aalo la xiriira in dowladda soomaaliyeed ama xukuumaddu ay bixiso lacagihii ay ku yabo waxaa horta aada u wanaagsan in dalkeenna uu ka bilowday isla xisaabtan isla xisaabtankaasina waa arrin aada u muhiima waxaan u sheegay xildhibaanadii oon uga jawaabay su-aalihii ay weydiiyeen intii aan garanayay su-aal ka mida su-aalihii weydiiyeen oo aan garan waayeyna waxaan u sheegay inaan warqad u qori doono wasaaradda maaliyadda iyagana aan koobi siin doono warqadina waan u qoray wasaaradda maaliyadda guddigina waa aynu joogaan oo idiin caddayn doonaa waxaan runtii aada u soo dhoweeyey in iyagoo ka damqanaya abaaraha dadka soomaaliyeed haysta iyagoo la duuban guddiga gurmudka qaran inay u yimaadaan xukuumadda si ay ula xisaabtamaan waxaan kaloon aada ugu faraxsanahay inay baarlamaanka xildhibaanadiisu mushaarka yar ama gunnada yar ay qaataan ay ka bixiyeen qaybtooda waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed in qasnadda bangiga dhexe akoonka nambarkiisu yahay toddoba boqol iyo konton ay ku jirto lacag dhan siddeed boqol iyo saddex kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal oo iska leeyihiin guddiga gurmudka abaaraha oo ay ka doonan karaan waxaa kaloo ballan qaadayaa in shilinkii laga gooyo qof soomaaliyeed oo loogu talagalay guddiga gurmadka abaaraha in laydinku soo wareejin doono waxaa kaloon sheegayaa halkan ka caddaynayaa inaan loo dulqaadan doonin musuq maasuq haddii ay jirto qof soomaaliyeed oo dowladda ka mid ah xukuumadda ku jirta ama guddiga ka mid ah ama kaam qaxooti hor taagan oo qiyaamaynaysaa wixii dadka soomaaliyeed loogu tala galay fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad ii soo sheegtaan aniga waxaan idinka ballan qaadayaa in lala diigsan doono sharciga kuwiinan caadaystay inaad kaaman qaxooti u furataan dad dhibaataysan ka hor istaagtaan in raashinka loo qaybiyo eegtaan dad dhimanaya oo gaajoonaya aad idinkuna iyaga u haysataan maxaabiisoo kale laydinka aqbali maayo waxaan ku amrayaa hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya amniga inay sida uga deg dhaqsaha badan arrimahaas wax ka qabtaan waxaan ka codsanayaa guddiga iyo maamulka gobolka banaadir oo howlahan ka shaqeeya inay soo ogeysiyaan dowladda iyo xukuumadda inteeda kale kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlayay gurmadka abaaraha iyo doorka dowladda ay ku leedahay barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaa
ka qayb qaado gurmadka abaaraha kurbadaan way kurbadaan kurbaday dadkee dhibiga waa ka gaabilaye
waa hagaag guddiga gurmadka ah abaaruhu waxa ay sheegayaan in ilaa iminka oo ay ku howlan yihiin gurmadka abaaraha ah muddo ka badan afar bilood in ay aruuriyeen lacag gaaraysa afar milyan oo dollarka maraykanka ah lacagahaasi qaar waxaa la gaarsiiyey maamul goboleedyada iyadoo shanta maamul goboleed ee hadda dowladda sida tooska ah u hoos taga la gaarsiiyey lacag gaaraysa min saddex boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah halka maamulka somalilanna la gaarsiiyey laba boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah gobolada sool iyo sanaag ayaa iyana waxaa la gaarsiiyey lacag gaaraysa boqol kun oo dollarka maraykanka ah waxaa kaloo aan ka marnayn maamulka ahlusunna oo guddigu ay sheegeen in lacag gaaraysa ama ku dhow labaatan kun oo dollarka maraykanka ah iyana ay gacanta u geliyeen arrimo deg deg ah oo la xidhiira ee nolosha deegaanada ay maamulkaasi maamulaan haddaba afhayeenka guddiga qaran ee gurmadka abaaraha cabdiraxmaan aadan ibraahim sate ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaan wax ka weydiina bal lacagaha ay guddigu aruuriyeen saddexdii bil ee lasoo dhaafay siday guddigu u soo gashay iyo sida ay bal iyana u gaarsiiyeen dadkii loogu talagalay ee lacagahaasi ee abaaruhu ay saameeyeen bismillahi raxmaan raxiim waxaan ugu horeyn u mahadnaqayaa radio wadajir iyo shaqaalihiisa iyo maamulkiisaba waa runtaas sidaa sheegtay maadaama dalku dhibaato ay soo gaartay oo dadkii soomaaliyeed ay dhibaataysan yihiin oo abaaro heer qaran ay ka dhacday dalka wasaaradihii dowlad goboleedyada iyo kuwii federaalkaba waxay go'aansadeen in la wada shaqeeyo oo shacabka soomaaliyeed la badbaadiyo ilaa iyo muddo afar bilood ayaan howshan ku jirnaa waxaa lagu guulaystay insha allah in dad badan oo soomaaliyeed oo dhibaataysan hadday ahaan lahayn baahi kuwa baahan hadday ahaan lahayn kuwa ooman hadday ahaan lahayn kuwa xanuunsan oo oo shoobiyood la xanuunsanaya intaba kaalmo la gaarsiiyo oo la badbaadiyo Eh, dabcan guddiga wuxuu ku guulaystay inuu ururiyo lacag badan oo gaaraysa ilaa iyo, eh, in ka badan afar milyan oo dollar lacagtaasoo eh, sh- inteeda badan la gaarsiiyey dadkii baahnaa oo loogu talagalay Eh, lacag- inta dhimanna insha allah berri ama berri dambe go-aankeedu yahay in maaragtay la qaybiyo lacagaasi see dadka loo gaarsiiyey Eh, dabcan lacagta waxaa loo gaarsiinayaa sida eh, guddiga wuxuu leeyahay habraac ayuu leeyahay mar alla markii lacagta soo lacagtaasi laga helo shacabka soomaaliyeed oo maaragtay wanaag eh, wanaagga jecel oo soomaalinimada ay ku weyn tahay oo raba inay dad shacabka badbaadiyaan markay lacagahaas soo diraan waxay ku soo dirayaan kusoo hagaajinayaan guddiga guddiga gurmadka qaran abaaraha wuxuu leeyahay habraac habraacaas oo ah in maaragtay guddiga gurida gurmadka qaran oo kala shaqeeyo guddi heer deegaan ah oo dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo iyagu laftarkooda isxilqaamay oo shaqeeya in guddigaasi ay kala shaqeeyaan lacagtana ay ku wareejiyaan guddigaas heer dowlad- dowlad- eh, dowladda goboleed kadibna ay ku kontroolaan in lacagta la bixiyey iyo in kale lacagaha dowlad goboleedyada aad gaarsiiseen ilaa iminka meeqay gaaraya Eh, xaqiiqdii waa dowlad goboleed kastaba in ka badan lacagta sida oo kaashka u gaartay in ka badan saddex mil- saddex boqol oo kun oo dollar ayay noqonaysaa Eh, qaarkood ayaa afar boqol oo kun ku dhow Eh, waxaa kaloo u dheer daawo maaragtay loogu talagalay gurmadka eh, shubanbiyoodka iyo maaragtay da- eh, gargaaro kale oo maaragtay eh, eh, raashinka nafaqada ah loogu talagalay carruurta waa gartay marka lacagaha inta badan aad hesheen oo aad gacanta ku dhigteen inteedi kaga yimaadeen Ee, lacagtaas boqolkiiba ee, lixdan waxay ka yimaadeen ama boqolkiiba siddeetan andho waxay ka yimaadeen shacabka soomaaliyeed oo diaspora ah ama bannaanka jira ay ka yimaadeen iyo dad kale oo soomaaliyeed oo maaragtay samafalka ka- ee, ka shaqeeya Ee, sidoo kale dowladda federaalka hadday ahaan lahayd heer ba- ee, golaha baarlamaanka hadday ahaan lahayd golaha wasiirada hadday ahaan lahayn shaqaalaha rayidka hadday ahaan lahayd maaragtay ganacsiga ama ilaha dhaqaale ee dowladdu kaabayaasha dhaqaale ee dowladdu ay leedahay waxaa laga qab- waxay laftirkooda ay bixiyeen lacag maaragtay macno samaynaysa marka la isu geegeeyo lacagta guud ahaanteeda waa dhaqaalo soomaaliyeed hadda- ee, hadday ahaan lahayd mid shacab soomaaliyeed bixiyeen haddii mid dowlad soomaaliyeed ay bixisay ay ahaan lahayba waa sha- lacag soomaaliyeed ee oo soomaali aruurisay oo ka badan afar malyan waana lacagta waa se- waa lacagta magaceeda loo bixiyey isku tashi waa gartay ee, lacaga hadda aad ee, haysaan waxaad qabateen kulan aad ku faahfaahinaysaan kulankaasi maxaa halkudhigiisu ahaa maxaa ujeedkiisu ahaa maxayse uga- maxaad isugu jawaabay kulankan ujeedadiisa ugu muhiimsan waxaa waaye ee, shacabka soomaaliyeed ee, muddo afar bilood ah ayay wax soo dhiibayeen lacago lacagtaasoo oo maaragtay meelo meelo kala duwan oo soomaaliya la gaarsiinayay oo shacab bad- shacab kala badan shacab badan oo soomaaliya lagu badbaadinayay maadaama hadda dadkii aysan meel wada joogin oo qaarkood dibadda ay joogaan oo qaarkood dalka dibadda gudihiisa ay joogaan inaan bal aan shacabka soomaaliyeed oo metelaya iyaga oo aragtida ku- ka dhex guuxaysa inay guddiga ay la qa- ay maaragtay la sheergareeyaan oo halkaan ay yimaadaan guddiguna ay soo ay soo bandhigaan wixii u qabsoomay ee caqabadaha haysta inay u soo bandhigaan oo shacabka walaalahooda ay la maaragtay la- ay la qaybsadaan dabcan waad ogtahay mar haddii lacag la maamulayo dadku tuhun baa iska geli kara marka si marka meeshaasi tuhunka uga baxo oo shacabka soomaaliyeed wax ay tabanayaan ama wax isleeyihiin waa jiraan oo ay tuhmayaan inay eh, su- hab su-aale usoo bandhigaan si ay maartin uga qancaan eh, howsha sida ay u socoto Wey, ee, lacagaha ee, shaxda aad soo bandhigteen ee afarta milyan ka badan waxaa ku jirtay wax ka yar laba boqol oo kun oo caalamka ka yimid ama jaamacadda carabtoo lacag sagaashan iyo kow kun lagu qiyaasay iyo boqol kun oo maleesiya maxaa maxaa helay doorkii caalamka ee gurmadka abaaraha Ee, xaqiiqdii marka lacag badan oo lacag ka badan een, sideed malyan oo doolar lacag ka badan bay ay adduunka ballan qaadeen oo ay bixinayaan ay baan bixin inay dhaheen laakiin lacagtaas weli ilaa hadda een, ma noqonin lacag shacabka soomaaliyeed ee, ee, maaragtay ee, la gaa- la gaa- la gaarsiinayo iyadoo la marayo guddiga Ee, way jiraan laakiin ee, dadaallo oo kala gooni gooni ah oon isku xirnayn oo maaragtay hay-adaha ee, internationalka ama un ka ahaadeen ay bixiyaan oo ay ka qabtaan meelo ka mid a soomaaliya Eh, ayagana laftirkooda waa ugu mahadcelinaynaa- waa ugu mahadcelinaynaa qaabkay u bixiyaan laakiin waxay ku habboonaan lahayd in maadaama shacabka soomaaliyeed ay isku tashteen oo guddi heer qaran la sameeyey oo hadda maaragtay eh, shacabkii soomaaliyeed iyo dowladdii ay isku xoran yihiin oo hab- hal meel hal qaab ay u wada shaqaynayaan international community-ga ama shacab- shacabka caalamkana ee, ama hay-adaha un-kana iyaga laftirkooda waxaa fiicnaan lahayd inay iyagu laftirkooda dadaalkaas socda qayb ka noqdaan oo lacagtaas ay mariyaan meel soomaalidu ay hogaaminayso oo madaxda soomaaliyeed maxaa yeelay soomaalidu iyagaa yaqaana garanaya meesha dhibaatadu ay ka jirto iyagaana maaragtay ee, ee, gaarsiin kara in- ee, marka sidaas daraaddeed waxaan uga- waxaan ugu baaqaynaa international community-ga laftirkooda si waxa ay bixinayaan ay u noqdaan wax la taaban karo inay guddiga kala shaqeeyaan weli dadaalaad wadaan guddigeena gurmadka qaran haddana meelahaas iyo sida abaarta loo soo warinayo xogtaad ka haysin khataraha jira dadka khatarta ugu jira dadka intay u badan yihiin maxaad xog ka haysaa Ee, xaqiiqdii sida aad la socotid oo warbixinada naga so- ku ku soo gaaraya ama na soo wada gaaraya ama xogta aan ku helayno ee, dowlad goboleedyada een, sida aad og tahay soomaaliya waxaa dhibaato gaaray ama abaartan ay saamaysay in ka badan nus mali- ee, kala bar so- shacabka soomaaliyeed tiradoodii guud marka lacagaha hadda la- la aruuriyana waa dareemi kartaa waa lacag ka yar waa lixda milyan oo la sheegayo oo dhibaatadu gaartay bay ka yar tahay lacagta tira ahaan markii laga hadlaayo marka meeshaas waxaad dareemi kartaa inay waxa la aruurinayo aysan ku filleen shacabka soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob u de- uu roob u keeno ilaahay waxaan u baryaynaa farish khayr qaba kale inuu furo dabcan shacabka soomaaliyeedna waxaan uga baaqaynaa maanta ee, dadaalkii aad samaysaan waa la arkay wax kasto shilin kastoo aad soo dhiibteenna macnuu sameeyey waxaan idinka rajaynaynaa insha allah inaad dadaalkaas dadaal kale aad ku aad maarata ku dari doontaan kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga qaran ee gurmadka abaaraha cabdiraxmaan aadan ibraahim sate ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lacagahaasi haddaba la bixiyey ee guddigu qaarkood uu gaarsiiye dowlad goboleedyada sida loo isticmaalay iyo sida guddigu uu og yahay ama xogogaal uuga yahay ayaa waxaan wax ka weydiiyey madaxa guddiga ee arrimaha dabagalka lacagaha ay guddigu bixiyeen ee gurmadka cabaaraha axmed dhiblaawi casir ahna wasiirka beeraha dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya waxaana wasiirka marka hore weydiiyey bal ogaantiis lacagaha sida ay ku baxeen iyo in ay dabagal ku sameeyeen in dadkii loogu talagalay ay gaareen runtii guddiga qaran ee gurmadka abaaraha markuu shaqo bilaabay bishii diseembar labaatankeedii ilaa hadda wuxuu aad ugu dadaalayey shaqo weyn oo ah inuu dadkii waxyigelin ku sameeyo oo uu soo aruuriyo gurmad ballaaran oo loo fidinayo dhammaan ummadda soomaaliyeed intaa kadib guddigu waxa ay dejiyeen habraacii loo qaybin lahaa lacagihii soo gaaray kaashka ahaa iyo sidoo kale dawooyinkii iyo cuntooyinkii soo gaaray oo ilaa hadda si gaabisa ku socda intaa kadibna waxaa aad iyo aad loogu dadaalay in dhammaan maamul goboleedyada wax la gaarsiinayo guddiyadooda kala duwan in guddiga qaran ee gurmadka abaaruhu ay sameeyaan si gaar ah guddi u dabagala in la hubiyana xaqiijiyana in lacagihii iyo deeqihii la dhiibay ee loo dhiibay maamul goboleedyada culamaa udiinka iyo odayaasha iyo dadka ka socda inay runtii sida loogu talagalay ay gaareen taas ayaana anigu waxaan ka mid ahay guddiga dabagalka oo aan guddoomiye u ahay ee guddi hoosaadka runtiina ilaa hadda waxaan aad iyo aad aan uga shaqaynay inaan xaqiijinno oo in ay gaareen wax sida loogu talagalana inaan meeshaas aysan ka dhicin wax isdabamarsiin iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabo kale insha allah guddigiina intee la eg uu shaqaynaya guddigeenna wuxuu shaqaynaya laga soo bilaabo bishii saddexaada hadda maxaa la yidhaahdaa noo dhammaanaysa oo abril ah waxaan soo bilaabana disembar labaatankeedii marka saddex bilood ayaa sidaa noogu buuxda way ilaa hadda kiisas aad qabateen maadaama dadka tuuno badan ay iska jiraan oo musuq maasuq dadka marar qaar ay maqlaan ma jiraan inaad dabagal samaysaan waxaad qabateen oo musuq maasuq la xidhiidha runtii horta guddiga qaran waxay marka horeba ku dadaaleen in marka hore intaan wax qaybin la bilaabin la dhiso nidaamkii iyo habraacii wax lagu qaybin lahaa guddiyada heer gobolna la soo xulo ayna noqdaan dad runtii la aamini karo oo ay ka wada fadhiisteen dowlad goboleedyada madaxdooda iyo guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ay ku jiraan culamaa udiin la yaqaano ganacsato oo ka maarma hantida masaakiinta iyo dad runtii la dhihi karo waa la aamini karaa oo culummada ku jirta guddiga qaranka oo sheekh nuur baaruud iyo sheekh bashiir iyo sheekh caynta inta badan ay lahaayeen recommendationkooda ama inay aad u yaqiineen qofka wax loo dhiibaya ama guddiga ka mid noqonaya laftiisa ayaa marka hore sidaa loo hubiyey intaa kadib way dhacday inay dhacaan meelaha qaarkood inaan la yidhaahdo si cadaalad wax looma qaybin degme hebel wuxuu way ku yaraadeen tuulo hebel waa la qadiyey waxyaaba saas oo badan oo cabashooyina way jiraan laakiin ilaa hadda intii la gaarsiiyey gobolada hal doolar oo ka mida oo meel khaldan ku baxay oo maxaa la yidhaahdaa jira ma jiro waxaan aad iyo aad ugu dadaalnay inaan marka horeba aan aad u xaqiijinno oo aan runtii xaqiiqda aan u dhoweyno meelaha ay cabashada ka yimaadeen marka tuulooyinka iyo meelaha ay ka yimaadeen ma ka jawaabteen haddii ay tihiin si guud guddiga aad iyo aad waxaan samaynay guddiga dabagalku waxay leeyihiin qayb cabasho ayay leeyihiin oo teleefoonna leh oo la soo waco dadku si toosay waxay u yimaadaan xafiiska aan ku leenahay wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo gudbiyaan cabashadooda cabashadu qaarna waxay iska noqdaan waxaa lagu sameeya in la analyse gareeyo la taxliiliyo oo la weydiiyo qofka maalinta maalinta ka dambeysa ayaa la ballamiyaa maalintaasoo dhan iyo habeenkaas waa la baaraa haddii marka cabashadaasi ay dhab noqoto waxaan la xiriirnaa guddiga ee heer gobol waxaana isku daynaa in cabashadaas aysan mar kale soo noqon waxaana u qornaa waraaqo oo oo maxaa la yidhaahdaa aan ku caddaynayno cabashada tusaale ahaan maamul goboleed haddii ay ka timaado dhowr tuulo oo waxba la gaarsiinin na qiraan maamul goboleedka guddigiisa ay qiraan ay yidhahdaan waa sax waxaa laga rabaa marka dambe ee wax la geynaayo in qaybtii hore aan la gaarsiin iyo qaybtii dambe uu isugu daro ilaa intaa ay ka dhacdo oo dadkii naga soo wacaanna waa saasaan u dabagalnaa meelaha al-shabaabka ay joogaan waxaa nabadiidka ah waxay ka mid yihiin meelaha dadka ay ku dhibaataysan yihiin guddiguna waxa uu sheegay si guud in meelahaasna mararka qaar wax la gaarsiiyo sidee loo maraa mase hubaysan guddigiina dabagalka ah inay dadka gaareen aad iyo aad aadaa u mahadsan tahay horta waa runtii arrin aad maxaa la yidhaahdaa u xanuun badan in gargaarkii cuntada oo kale iyo dawooyinka oo kale aad u adag tahay in la gaarsiiyo laakiin lacagaha kaashka oo biyo dhaaminta oo iyo maxaa la yidhaha loogu talagala mararka qaarkood waxyaabaha yararka dadku ay ku samaystaan oo la qaybiyey ilaa hadda waxaan xaqiijinaynaa in la gaarsiiyey habab kala duwan ayaan u marnay oo maamul goboleedu isku xaalad ma aha iskuna qaab ma aha meelaha qaarkood ganacsataa loo marsiiyey meelaha qaarkood waxaa loo marsiiyey qabiil iyo odayaasha dhaqanka meelaha qaarkoodna waxaa loo marsiiyey dad oo oo maxaa la dhahaa meesha tegi kara oo oo dadka gaadiidleyda oo kale runtiina waa la xaqiijiyey meelaha qaarkoodna waxaan ku xalinay e v c waxaan ku amarnay dhammaan gudiyada heer gobol markii lacagta la geeyo meesha meesha iyagu aysan gaari karin qoondaday ugu tala galeen inay guddiga qaranku soo celiyaan kadib waxaa la sameeya in baahidooda la soo aruuriyo qoysaskoo kale la soo ogaado iyadoo hadba loo raacayo dadka deegaanka aqoonta u leh intaa kadibna waxaan samaynaa inaan inaan hab e v c oo kale loogu xaliyo oo qoysaska laftooda maadaama lasoo tira koobay marka hore boqol qoys hadday naqdaan afartan hadday naqdaan in maxaa la yidhaahdaa lacagtooda sidaa loogu diro ugu dambeyn meelaha ee lacagaha hadda jadwalka lasoo bandhigay oo guddigiinan abaaraha soo bandhigteen laqoondiya waxaa ka mid ahaa somalilan waxaa ka mid ahaa gobolada sool iyo sanaag lacagahaasi loogu talagalay sidii loogu talagalay oo aad u qorshayseen ma u gaareen deegaanadaas ha meelaha oo aad ugu muhiimsanay ka mid yihiin sool iyo sanaag oo kale gudiyo waaweynaa ka jira oo niman culumaahoo caanhu ay hogaamiyaan gudiyadaasaa loogu dhiibaa waxaa kaloo jira xildhibaano ku jira federaalka waxaa jira guddoomiyaashii degmooyinka dadkaasoo dhan si gooni gooniha ula xiriirnaa waana xaqiijinaa in lacagtaasu ay si habsamila u gaartay iyagiyaana noo yimaado ka mahad celinaya waxaana mar kasta aan degmo kasta aan ka rabnaa oo shuruud looga dhigay inay soo dirto warqad ay ugu mahad celinayso guddiga qaran ee gurmadka abaaraha isla markaasna ay qirayso in waxay soo gaareen iyo tirada ay la egyihiin kaasi waxa uu ahaa madaxa dabagalka ee guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ahna wasiirka beeraha ee dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya axmed diblaawe casir
ka qayb qaado gurmadka abaaraha gurbadan way gurbadan gurbaday dadkee dhiibiga waa ka gaabilaye qaar ka mid ah daba dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaanu mikrofoonka la dhacqaadnay waxaana weydiinay bal aragtidooda la xiriirta howlaha guddiga qaran ee gurmadka abaaraha iyo dowrka naftigoodu ay ku leeyihiin dhallinyarada sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay abaaruhu haystaan madaxda qaranka soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta dhallinyarada qurba joogta ganacsatada iyo qof kasta oo si guud iyo si gaar ahnaadba uga qayb qaatay iskuna taxaluujiyey siduu dadka masaakiinta wax u gaarsiin lahaa aad baan ugu faraxsanahay madal lagu lafaguraya inaan kasoo qayb galo runtii
waxay soo bandhigeen guddiga qaran ee gurmadka abaaraha waxyaabihii ay qabteen sidii ay u qabteen dhaqaalihii meeluhu ka soo galay maxaa kaaga baxay aragti ah adi wax ka mid taha dhallinyarada soomaaliyeed bulshada intooda badan oo iyaga dhaqaale ku deeqayey marka bandhigoodii maxaa kaaga baxay maasha allah culimmada soomaaliyeed iyo iyo guud ahaan guddiga qaranka abaaraha qaran runtii warbixin aad u qurux badan bay soo bandhigeen lacagaha meelaha ay ka soo gaareen iyo meelaha ay ku bixiyeenba runtii statementi cad ay oo fariin qoraaleed cad oo maaliyadeed ayay soo bandhigeen runtii waxaa iga baxay wax badan oo aad u wanaagsan in la qabtay wax badan oo aad u wanaagsan in la maanadgareeyey waxaa kaloo iga muuqata wax badan oo aad u wanaagsanaan lahaydna in xoogaa habacsanaan ay ka timid oo aan si aada looga faa'iidaysan anigoo u sababaynaya ganacsatada meelaha soomaaliyeed qabto habacsanaantu ka jirto meelaha aan qabo oo habacsanaantu ka jirto waxaa ka mid ah guddiga qaranku waxay noo sheegeen warbixintooda waxaa ka mid ahayd in ganacsatada soomaaliyeed ay bixiyeen toban kun oo dooro kuwa guud ahaan muqdisho ku nool gudaha khaasatan oo hal qof bixiyey waxaan ognahay ganacsatada soomaaliye in shirar badan loo sameeyey oo loo qabtay waxaa nasiib darro ah in ganacsatada soomaaliyeed oo wax badan oo dhaqaala lagu tuhmayey in ay kaalintoodii ka qayb qaadan waayeen oo wixii gurmad iyo gargaar degdega ay walaalahood ugu deeqi waayeen haddii ay jirto in iyagu dhaqaalo badan ay bixiyeen dabcan warbixinta ayaan ka arki lahayn magacaaga
magacay waxaa la dhahaa yaasmiin axmed xareed runtii wax walba oo lasoo bandhigaa waxbaa ka soo baxo ani ahaanteeda waxay ii noqotay dhiirigelin iyo horu socod wax walba oo la qabanayana waxay leeyihiin waxaa jira hakado badan oo kugu imaan karo ani waxaan dhigtaa jaamacadda greenhob waxaan sameynay caawimaad badan oon u fidinay dad kusoo barakacay gobolka banaadir waxaan aragnay caqabado badan iyo dhibyaal fara badan tani yaalka dhibaatooyinka wa- waxaa ka mid ah eh, hal far keligeed fool ma dhaqdo wax yar aan aruurino oon ugu talagalnay inaan baahidooda ku daboolno inay imaanayso cabasho kale oo fara badan oo meesha aan tagnay ku dhegan tana waxay noo noqonaysaa dhiirigelin iyo horu socod iyo inaanan daalin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaamac maxamuud diiriye bandhigii maanta ee guddiga gurmadka qaba abaaraha waxaybay qabsoomay sidee u aragtay run ahaantii maantayto bandhigii iyo kulankii daha furnaa ee soo bandhigeen gurmadka abaaraha qaran run ahaanti waxaa wax aada loogu faano una muujinayso ummadda soomaaliyeed wixii ay bixiyeen in meel fiican lagu bixiyey daatooyinkii ay ninkan layidhahdo soo bandhigeen guddiga waxay ahaayeen daato sidii ay noogu sheegeen si saxa u muuqatay run ahaantiina ahayd wax lagu farxay qaabkii ay u qoondeeyeen iyo qaabka meelaha ninkan layidhahdo abaaruhu ay aadka u saameeyeen ay u gaarsiiyeen run ahaantii iyo sida meelaha gaarka ay cabashadu ay uga soo yeerto ay ugu talagaleen in waxyaalo gaara usii gaarsiiyaan waxay farxad sida meelaha shubanbiyoodka ay ka jiraan oo kaleeto run ahaantii waxaan meesha ka dheehanayna ummadda soomaaliya inay noqotay ummad isku tashatay oo u istaagtay inay isgargaartay intii cid kaleeta iyada gargaar iyo gurmud ay ka sugi lahayd waxaa ka mid tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee kulankan ka qayb galay markaad eegto bandhigga iyo doorka bulshada ay ku lahaayeen dhaqaalihii lasoo bandhigay ma ku qanacsan tahay ma kula tahay in intaa ka badan laga sugayey ma intay bixiyeen ma ku filan tahay maxaas hadda looga baahan run ahaantii qaabka ee bulshadu u istaagtay waa hab aad u wanaagsanaya laakiin doorkii laga filayay waxaan isleeyahay gaabisa ku jiray qaybta gudaha markii la fiiriyo oo kaleeto lacagta ugu fara badan waxaa laga soo dhiibay dibadda saan ognahay dalka waxaa joogta ganacsato aad u waaweyn oo ninkan dhaqaale haysa marka waxaan isdhihi karnaa contributionka ay ku kalahaayeen ganacsatada maanta markii lasoo bandhigay aada u yareed oo la dhahay hal qof oo toban kun oo doolar bixiyey ayaa ku jiray qaab kaleeto oo lasoo bandhigo lacag fara badan ay ku bixiyeen dhammaanna arag marka waxaan jeclaan lahaa in ay ka qayb qaataan ayaga laftigoodu maadaama yihiin dadka dhan dadka ka shaqaysta lana rabo markay masiibooyinkan iyo abaarahan oo kale ay dhacaan inay u gargaaraan ummadooda soomaaliyeed si ay iyaguna hadhow u gaaraan kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho oo u warramayey barnaamijka wadajir wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis wadashano walaalayaal awada jirano
waa tahay dhegaystayaal barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaaye qaramada midoobe waxay sheegaysaa in shan iyo labaatan boqolkiiba dadka ay abaaruhu saameeyeen ay gaarsiiyeen gargaar dadkaas oo qiyaastooda lagu qiyaasayo hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof ku-xigeenka xiriiryaha bili-aadanimada ee qaramada midoobe ee soomaaliya fisanta lili oo u warramay barnaamijka wadajir ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobe dadaal dheeri ah ay ku bixinayso sidii gurmadka abaaraha loo kordhin lahaa waxaana uu sheegay in dadka la gaarsiiyey gurmadka ee qaramada midoobe ay gaarsiisay ay yihiin kuwo aad u yar marka loo eego dadka ay abaartu ku habsatay tan iyo bilowgii sanadkan haddaanu nahay hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobe waxaan la shaqaynaynay dowladda soomaaliya si aan u hubinno in gargaar la gaarsiiyey shan milyan oo qof oo abaaraha ay saameeyeen cunooyinkii gargaarka waxa aan gaarsiinay hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof oo soomaali ah waxaa ku jira saddex boqol oo kun oo qof oo isugu jira haween iyo caruur si gaar ah lixdan iyo sagaal kun oo caruur ah ayaa waxaa la gaarsiiyey gargaar halka hal milyan oo qof ay heleen biyo maya maya maya gargaarka dadka la gaarsiiye ma ahan mid ku filan waa wax yar marka loo eego dadkii loogu talagalay in gurmadka la gaarsiiyo laakiin qorshaheennu waxa uu yahay in dadkoo idil aan gaarno master lili ayaa barnaamijka wadajir waxa uu weydiiyey in gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu ku habsadeen aanay ahayn kuwo wada jira oo dhinacyo kala duwan ay ka socdaan sida qaramada midoobe oo dhinac u wada iyo guddiga qaran ee gurmadka abaaraha iyo sababta gurmadka loo miday la'yahay waxa uu ku jawaabay ma dhihi karo si wada jir ah uma wada soconno waayo waxa aan wada shaqaynaynaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada tusaale ahaan waxaan tegey magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbaland waxaan la kulmay madaxda jubbaland wax kaloo aan tegay magaalada baydhabo oo aan kula kulmay guddiga heer dowlad goboleed ee abaaraha iyo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed waraysiga uu siiyey master liili barnaamijka wadajir oo aad u dheera waxa kale uu kaga soo hadal qaaday arrinta la xiriirta cudurka kalooraha ama shiban biyoodka ee ka dilaacay deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka soomaaliya There is a very serious problem there. Uh, AWD cholera has infected now 28,000 people.
waxaa jirta arrin aad u xanuun badan waa khatar cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay gobolada dalka soomaaliya siddeed iyo labaatan kun oo qof ayuu cudurkaasi saameeyey shan boqol iyo afartan qof oo dadkaasi ka mid ah waa ay u geeriyoodeen This is uh, uh, tragic. This is terrible.
waa dhibaato waa dhibaato xaqiiqdii waxaa kaloo aan ka cabsi qabnaa in ilaa konton kun oo qof dhammaadka sanadkan uu cudurkaasi haleelo laakiin waxaan u baahannahay in si wada jir ah aan uga hortagno kaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka hay-adda xiriirinta arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobe ee la yidhahdo u n oja master vicente lili oo u warramayey barnaamijka ah wada jir
ka qayb qaado gurmadka abaaraha gurbadan way gurbadan gurbaday dadkee dhibiga waa ka gaabilaye waa tahay markan waxaanu eegaynaa dadka ku nool magaalada muqdisho ee ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolada dalka dadkaasi waxaa ku jira qaar ka yimid gobolka shabeellaha dhexe waxaa isugu darsantay abaar iyo colaad kadib markii ay isku dhaceen dadkii beeraleyda ahaa iyo kuwii xoololeyda ahaa ee ka soo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mida gobolkaasi qaar ka mida dadkaasi oo ku nool kaamka darwiish ee magaalada muqdisho ayaa waxaa la kulmay wariyahayaga maxamed nuur macalin johannes waxaana uu ka waraystay bal xaaladooda nolosha iyo waxyaabihii ay uga soo barakaceen deegaanadooda maalin xaaj shams xaaji cali aa la yidhaahaa waa xanuunsanahay Ee, maxay yidhaahaan awaaro iyo maxay yidhaahaan dab iyo col baana soo barakiciyey haddana maxay yidhaahaan meeshaanaan ku noolnahay Ee, maxay yidhaahaan ee, ba- bahashaan aan hadda aan ku fadhiyo salaygan aan ku fadhiyo oo maxay yidhahaan hareefka e aa hataa jiif ii e maxay yidhahaan raashiin maxay yidhahaan waxaan cidahaan laga soo qaraabin oo maxay yidhahaan noola keenin meeshaan kuma karsano intii lama kiilo noo heli karto intii kiilo noo heli kartaa saasaa maxay rahaan cidahaan oo qaxootiga iyo kana oo naga soo horeeyey ee maxay rahaan noo soo araruuryaha ay meesha noogu keenaan sidaasaa ugu karsanaay digsiyaal jaqafya aa noola keeni dhagaxyaas banaankaas yaalaan oo dhagaxaas wey agtiisa meeshaan dab isaga shidnaa alwaaxya iyo maxay rahaan khashamaan soo gurubsanaa meeshaas saasaa raashin oogu karsanaa wax kale intaa meeshaan aan ku haysana ma jirto cid hadda maxayraha oo maxayraha dowladdan waa nalagu qayl dhaamiyey cid walbaa nalagu qayl dhaamiyey wax hadda gargaar meeshaan oo nagu soo kordh oo maxayraha waxaan kasoo barakacnay jamiic misraweyn meel la yiraaho oo xabaadlii maxayraha usoo usoo waxa doonato magaalkeeda oo usoo xabaadli usoo adeegi doonato maxay ka tirsan tahay maxayraha soono maxayraha oo balcaday ka xisaaban tahay balcad iyo joori inta u dhaxlahay ku jirtaay meeshaasaana laga soo barakiciyey maxay rahaan ilmihii maxay rahaan nafaqa uma hayno rafaadkaas iyo rasigaasaa lagu sugan yahay Ee, maxay rahaan dowladda iyo hay-adaha dee wax noo qaban karaan walaalayaalow waxaa- waxaan u baahana ina noogu qaylo dhaamisiin oo siyaabaha u degdegsan una laga soo gaarsiiyo oo dib noola celiyo maxay rahaan waxaan xandha iyo waxyaalaan kasoo tagni maxay rahaan cambaan kasoo tagni liinaan kasoo tagni baran oo noqono ma laha xaaladeena waxa waaye annaka dagaal sukeena soo raaracadeeyey oo shabeellaha ah waxaan ku soo barakacna oon ku beereleyaan nahay beeraan tacbanaay beerihii xoolanaa laga soo geli xoolihii manaan ku barakacna oon ku roornane dagaalana la siiyey baweyga waa la gubi waxaan cuno lahayn waa la gubi alaabadayna waa la gubi wax hadda beeraan yaanba ku qodanaa yaanba xataa wax yidhaha ma haysana qaadda ma u yare ma haysano meeshaan waxaana keenay dad walaal ah oo noo kaalmeeyey maalinka inta imaana cali fareewe xaaskariye laba looroo bariis ah, to- konton iyo konton ana kale cugna iyo jirigaan saliid ah ilaa halahan waa noo rooraya wax naga soo gaareen oo imaadayna male hoyaad ma haysana cabad isroobdo ilmaha cunoogooda xun waa iyo kaanoo tuutuugsadaan buushka dhan ninkii naga roon haddaba waa lagu jiraa beled wax tuugsanaayo wax muslum ag fidhiyo wax karaboo u karinayo inoo siinayan aan nahay aad iyo aadan u tabaalaysannahay annakii caruurtayna kii jirada xataa calfareey iyo intii guddoomiya oo inta joogto waanoo maciinayaan waa wadaayan kaniinaa nala siinaa waxay cabaan waxay cunaan waxaa joogaan wiil la yidhaaha cumar xasan wa xuseen xasan la yidhaaho aya kana dadkaas kaalin laxaad leh ay naga qaateen ay haddana nala qaatoo hayaan annaga dhib xoog lahaanahay annaa laga soo gaaro oo gaajo leh oo iska xanuun leh oo iska rafaad leh aanahaayo dowladda sharafta leh hay-adayaalka inanagu qaylisiin oo dhibkaanaaga soo gaaraan aan jecelnahay si islaamnimo ah noolagu kaalmay aan jecelnahay haddii ilaahay laga helo oo rasuulka laga helo asalaamu calaykum guddoomiyaha kaamka ay dadkaasi ku nool yihiin ee darwiish ee magaalada muqdisho ayaa isna u warramay barnaamijka wadajir waxaana uu sheegay in dadkaasi haba yaraatay wax gurmad ah aan la gaarsiinin bismillaahi ilaahay baa mahad iskale ilaahay baan u mahad celaynaa ilaahay wax walbood keentay col iyo abaar iyo mataqaanaa masiiba wax wax walbood keentay adaa qaadi kara ilaahay ayaa mahad u sugnaatay ilaahay mahad ilaahay wadaa ku mahadsanaan lehna wax walba wax walba hadday yimaadiin waxaa la yidhaha alxamdulilah ayaa la yidhaha ilaah looga mahad celiyaa ilahay baa naga dulqaadi kara wax kastoo mataqaanaa culays soo jiro haddaan idiin kala qaado marxaladaha halkan ka jira kaamkan sayidka ka jira khaasatan degmada howlwadaag qayb ka mida ka jira annagu waxaan degmadeennu tahay oon ku sugannahay degmada howlwadaag qayb ka mid ah oon afarta waaxood waax ka mid ah oo saqaawdiin waaxi saqaawdiin aan ka tirsannahay barakacyaal horey u deganaayeen oo qayb hadda mataqaanaa saddex kunoo qoys oo barakac horey u deganaayeen meesha muddo waxay degan yihiin siddeed sanaa waxaa maanta kusoo kordhay dad dagaal beeleed oo ku qabsaday gobolka shabeelle dhexe qayb ka mida gobolka shabeelle dhexe qayb ka mida dadou maanta dagaal beeleed kusoo qabsaday muddo labaatan maalmood ka hora ayaana soo gaaray caruurta iyo haweenka reedahayga fadhoo dahoolkan aan ka hadlaayo ku dhex jira waa waa ujeediin indhihiina haaya oo wax hadda markaata ma ahan amba kasoo kasoo baxay kaamka ma ahan waa wax meeshana hargel ay u tahay hoyna ay u tahay oo dagaal ku qabsaday waddankoodii dagaal beeleedoo halkaas ka dhacay dagaalla ay ka soo barakaceen dagaaladu dadka way barakiciyaanoo waa dareemi kartiin naf iyo maalba dagaaladaas waxay dhaceen muddo labaatan maalmood ka hore taarikhda hadda anuu si saxa umahayo laakiin muddo labaatan maalmood deegaanka waxay ka dhaceen yah jameeco jameeco busle maqdis kulmis intaas afartaas tuule ka dhaceen ay mataqaana dagaaladu ka dhaceen afarta tuuleba total minta waa waa la gubay dadkii beerley ahaayeen badar wixii yaroo mataqaanaa ugu jiray hoygoodii waa lagu gubay gurigi waa gubtay dharki waa gubtay yaambadii beeraha ay ku falahayeen dadkaan xoogsata waayo way gubteen hadda inta ay xiran yihiin wax u mataqaanaa maanta u labeeya ma leh xildhibaanada dowladda wayna soo gaareen qayb ka mida waynala waynala waynala qaybsadeen dhibaatada hadda meesha ka muuqata waynala imideen waynala tiiraadoodeen laakiin waxqabad hadda mataqaanaa dhanka dowladda aan ka hayno weli ma jiro oo na soo gaaray aniga maalinta ay soo gaareen laba digsioo badanaa halkaa uu kariyey oon ku sadaqaystay ilaahay mataqaanaa miisaanka ii saaraan leelaha aan leehay walax kaleeto hadda anugu hadda aan mataqaan aan qabtay oo kaleeto ma jiraan waxaan ka saaciday maadaama ay ilmo iyo haween yihiin inay hoolkan ku hergalaan inay hoolkan mataqaanaa hoy ka dhigtaan inay ku hergalaan inaan ammaankooda uga warqabo wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane aan isweeshano walaalayaal awada jirnooy walaalayaal aan isweeshano walaalayaal awada jirnooy
ka qayb qaado gurmadka abaaraha kurbadaan way kurbadaan kurbaday dadkeediibiga waa ka gaabilaye barakacyaashaasi ku nool magaalada muqdisho waxaa kaloo magaalada tani u dheeri ah dad qaxooti oo ka yimid wadamada dunida qaarkood gaar ahaan afrika iyo carabta wadamada yeman iyo tanzaniya ayay dadkaasi intooda badan ka yimaadeen qaar ka mida dadka ka yimid wadanka tanzaniya gaar ahaan qaxootiga sinsibaareeska ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxaa iyaga oo gargaar loo qeybiyey ee la kulmay waryahayaga maxamed nuur macalin johannes oo ah soo saaraha barnaamijkan waxaana uu ka wareystay xaaladooda maxamed makame sheekh cali oo afartan iyo saddex jir bartay afka soomaaliga ah
shankan anaga waa ku sheege si fiican ma garanayo laakiin aniga waa ku sheege intoo ha jogaadi waa yaqaana intoo ha imaade wasiirayaasha waa ki gobori karante waaye maqasaya aniga laakiin Guddiga gurmadka abaaraha Aywa.
Somali Roads Committee ha ha ha asiga waaye Raashinkiisa.
raashin oqol siiye maanta Aye.
hoose alxamdulilahi khayr allah u siiye saaxiibo Ee, imisa qoys ayaa ka faa'iidaysata marka maanta soton soton afar qoys baa ka faa'iidaysa maanta soddon iyo afar qoys Yaa.
waa gartay marka ee, marka ee, qoysaska ee, ka yimid zanzibar ee muqdisho degan ee, imisay la egyihiin mar hore waxaa badan oo soo imaaday inta saaxiibkee haye Ha, waa badan waxaa badan oo imaaday laba boqol iyo hogaa waaye haye kiis waa baahe for unhcr eh iyo kiis kale waxaa aade sababu inta yaw qalbimee male nobody help you eh you go to under sea eh bataw jira kalumisa mal e kele yeme nok so kele o melena dat kele buswaso buswaso san amal avec kof kele wadi mate inta mm kele amrillahi kele bata kudaya
marka imisaa qoysa raashinkaa la siiyey manta rois eh, to- soton afar qoys soddon iyo afar qoys naam waaye maxaa dhibaato ah oo aad qoysaska zanzibaariga ah oo aad adigu ka mid tahay ayay ku qabaan nolol nooce ah dhibaatada muqdisho marka ay timaado ilan dad waxaa tihin waddan kale ka yimid dhibaatada inaa haysataa ma dhinaca sharciga dhinaca nolosha caafimaadka waxbarashada isdhexgalka bulshada waa noocee wallahi dhibaato waa buhaa saaxiibkee laakiin anaga kaliga maaha ila soomaali shacbo dhibaato waa haya mootahay laakiin qof kisto qalbikiis waa soo firinaya mootahay anaga f- dhibaato badan oo haya caafimaadka ilma haddii hanuunsana anaga laak male isbitaali aadi haddii aado walkusina warqaad panadol walkusina warqaad walagu qora famasiya kusoo dhanto anaga laak la-aanyanay ha sana amale yo hakale ila ila hada inta anaga wajuga kohote waaye lakin eh, unhcr anaga hada gadal walidika amal maana haye Mm.
oo sidee
Ah, ah, maana halsiya kaadka unhcr lakin ila hada unhcr kan anaga ma imaanin mar hore waxaa iman jiray ninkii afsa nhcr mohamed ahmed walda ahmede waa iman jire maga wala uu qora ilmo wadale maga ilmo aleedahay ilmo gorma waa soo dhale maga wala uu qora un aada walsuir wala uu qaada ah, kadib wala uu keena laakiin ayada ninkan hal sano hadda meesha ma imaane waa gartay Eh, un haddii baahanayo hago haddii aado aeroportka eh, albaabu mutekayo haye eh, askari waaye waa laidin waad celinaya celinaya Aye.
eh, anaga nafskaga hadan banaanbaha samayn rabaa eh, banaanbaxa maxaa- maxaa banaanbaxa uga cawanaysaa un wala qaraba Or maanaa what the reason you wanted to protest?
Ya, waxaa samaysa interview Aye.
eh, hada labo sano camal waaye Waa gartay.
hal sano iyo hogaa waaye interview waa samaysay airport UNCR.
unhcr Aye.
ila maanta jawaabu male waraysigii laidinka qaaday iyo shar- iyo ID cardkii wixii foonkii Eh, dib waa- idinkuma soo noqon naam haye Eh.
mala hadasheen idinku muu tagteen
uteke awe haddii uteke ma garayo Na telefon haddii usoo diray ma qabanayo kaasi waxaa uu ahaa dhegaystayaal maxamed makame sheekh cali oo ka mid ah qaxootiga sinsibaareyska ah ee ku nool magaalada muqdisho isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii wadajir anigoo cabdishakuur cali axmed ayaa idiin soo jeedinayey maxamed nuur macalin johannes ayaa barnaamijka soo saaray qays cali shirana waa uu farsamaynayey inta aan mar kale dib ugu kulmi doono hadduu eebba idmo waa baadii barnaamijka wadajir oo idin leh sidaa iyo nabadgeliyo wasalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu biyaahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal kicibiyahow wanaagsani walaalayaalow wadnaha iyagii rumaadow walaalayaalow shicibiyahow wanaagsani walaalayaalow wadnaha iyagii rumaadow walaalayaalow wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal